halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis sagaal iyo labaatanka bisha disembar sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka ah idaacaddeenana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo sahre ciidla nuur
qodobada aannu idinku hayna idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah hogaamiyeyaasha madasha oo dib u dhigay doorashada kuraasta ay ku kordhiyeen aqalka sare kadib markii cadaadis kaga yimid beesha caalamka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheikh khaadan ayaa v o eda uga warramay kuraasta lagu kordhinayey iyo weliba eedaha musuq maasuqa ee ay la sheegay inay hadheeyeen doorashooyinka soomaaliya runtii dadaal badanayna gelisaa madashu marka laakiin wax hadda ayadoo isdaba marayso haba yaraatee ama dana gooniya ay ka shaqayso madashu ma jirto madashu haddii aanan dhiintiraynin howlo badan ay soo qabatay wax badan oo dhibaatooyin badan iyo aragti badan ummadda ku kala lahayd ayaa laga soo gudbay waxaa kaloo aan idinaynaa dowladda soomaaliya oo ka codsatay hay-adaha samafalka ah in ay dedejiyaan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay ku dhufteen
iyo sidoo kale qodobo kale oo ay ka mid yihiin maraykanka oo lagu wado inuu cunuqabatayn ku soo rogo dalka ruushka kaasi oo uu kaga jawaabayo faragelin la sheegay in ruushka ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka waxaa kaloon idin haynaa dooda gaaban dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa soo dhoweeyey dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isaga oo dadka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey guushaasi taariikhiga master ban ayaa ku booriyey baarlamaanka cusub inay sii wadaan dardargelinta ay soomaaliya ku socoto iyaga oo dhammaystiraya hanaanka doorashooyinka oo ay doortaan afayeenada amaba guddoomiyayaasha labada aqal iyo madaxweynaha dalka xogayaha guud ayaa sidoo kale ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliya inay buuxiyaan dhammaanba kuraasta ka hadhsan baarlamaanka iyaga oo xaqiijinaya in kuraastaasi loogu tala amaba kuraasta loogu talagalay haweenka ay buuxiyaan oo keliya haween waxaa kale uu carabka ku adkeeyey inay sharci darro tahay kursi kasta amaba xadgudub iyo wax istabamarin oo ay lasoo wariyey guddiga doorashooyinka ee heer federaal amaba heer gobol si buuxda wax looga qabto si loo ilaaliyo saxahaanshaha hanaanka doorashada
siiriya ayaa ku dhawaaqtay in jimcaha birita ah ay bilaabayso xabajoojin qaraneed heshiiska dagaalka lagu joojinayo ayaa mid quusaya uun ciidamada suuriya iyo xoogga mucaaradka ah laakiin aanay ku jirin kooxaha mintidintaa sida daacish dalalka siiriya iyo turkiga ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafayba ay ku howlanaayeen wadaxaajoodyo adag iyadoo labada dhinacna ay garwadeen ka yihiin heshiiska xabajoojinta iyo weliba kasoo daadguraynta dadka qaxootiga ah magaalada alebo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ruushiya iiraan iyo siriya ayaa kulan waxa ay ku yeesheen toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada moscow
afar qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weerar lala beegsaday xafiiska xisbiga shuuciga ah ee maamulka dalka china qaraxan ayaa ka dhacay gobolka shinjigang oo ku yaala galbeedka dalkaasi jina warbaahinta dowladda ayaa weerarkan ku tilmaantay inuu yahay weerar argagixiso saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegaya in koox muslimiin ah ay weerarkan fuliyeen iyaga oo booliiskuna ay sheegeen inay dileen afartii nin ee weerarkaasi soo qaaday
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington hogaamiyaasha madasha soomaaliya ayaa xalayto waxay dib u dhigeen doorashada siddeed iyo toban kursi oo ay ku kordhiyeen aqalka sare ee baarlamanka madaxda ayaa waxa ay sheegtay in ra-iisul wasaaraha codsi deg deg ah uu u diro baarlamaanka cusub si markaasi ay wax uga bedelaan qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka si siddeed iyo toban kursi loogu kordhiyo aqalka sare madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka mid ah hogaamiyaasha madasha qaranka ee soomaaliya ayaa difaacay go-aanada madasha qaranka ee ku saabsan wax ka beddelka iyo kordhinta xubnaha baarlamanka kuwaasi oo uu sheegay in ay xalbideen ayna doonayaan in xilligani kala guurka ahi ay ku dhammeeyaan zahre cabdi ayaa khadka telefoonka ee adisababa kula xiriirtay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan wuxuuna ka jawaabayaa eedaha loo jeedinayo hogaamiyaasha madasha oo lagu eedeynayo isdabamarino iyo ku tagrifal awoodeed horta madashu waxba isma dabamariso xaalad adagaa lagu jiraa oo kala guura oo u baahan in la tartiibiyo dadku un waxay isugu imaan karaan oo ay isla ogolaan karaan in in laga shaqeeyo marka madashu waxay ka shaqeysaa ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba si isbedelkan iyo kala guurkan si nabada oo ugu dhaco runtii dadaal badanayna gelisaa madashu marka laakiin wax hadda iyadoo isdabamarayso haba yaraatee ama dana gooniya ay ka shaqeyso madashu ma jirto madashu haddii aanan dhi'in karaynin howlo badan ay soo qabatay wax badan oo dhibaatooyin badan iyo aragti badan ummadda ku kala lahayd ayaa laga soo gudbay marka ani waxaan is leeyahay waa dhici kartaa dee meesha caalamku inay me siyaalaha waddan nabada iyo siyaalo badan oo la la sameyn karo ayaga ay u muuqatay laakiin annaga soomaali haddaan nahay waxyaalo badan oo oo labaatan iyo dhowrkii sano lasoo maray iyo meesha hadda loo socdo wax badan oo aan isfuraynaa jiro marka madashu dadaalkaas ay ku jirtaa meel fiicnayna wax dhigtay waxyaalaha laga cabanayana runtii waa kaxunahay wixii ku suuragalan in la wanaajiyaan ku dadaalaynaa biidn illaahi alkariim iyadoo horey ay cabasho uga taagneed koob iyo toban kursi oo dib loogu soo celiyay madasha ayaa haddana siddeed iyo toban kursi oo hor leh ay ku dareen aqalka markaaad ku dareyseen aqalka sare siddeed iyo tobankan kursi maxay ahayd waxaa idinku riixay wallaahi muddo badana arrintan soo taagneyd oo dad badan oo walaalaha oo isla degan oo gobollo isla degan sidii wax laisku gaarsiin lahaa in un laisku fahmi waayey marka hab laisku gaarsiiyo oo waxana waa wax kumeel gaar ah waa wax weligood jiri doona maaha waa wax waktigan in loogu gudbo la rabo marka madashu mar walba waxay ka fakeraysaa inaanan wax istaakula ah iyo wax oo oo dadku isku qalbi gaaraan ama wax joojiyo mashruuca horusocodkiisay mar walba ka fakeraysaa marka waxaa loo arkay in si hore loo socdo in la sameeyo haddana madashu way ogoshahay wax allaale wixiiba ku saabsan in sharciyadda la waafajiyo in dadka laga qanciyo in internationalka naftooda laga qanciyo inahaasoo dhanna waa dadaal badanaa loo galay runtii waana la wadaa hadda siddeed iyo tobankii kursi dib ayaad u dhigteen madasha war-saxaafadeed ka soo baxay bal waxaad iiga warantaa misna ma cabashooyinka beesha caalamka iyo cadaadiska idinkaga imaanaya ayaa idinku riixay maxaa haddana dib in loo dhigo oo la yidhaahdo kordhintii dibbaa looga noqday keeni kara maxaa misna taasi keenay maya wallaahi de horta in xalna in lagu helo in horey loo socon karona laga ogaado tan kale waxaan ugu riixaya wax kale ma aha in waktigii hadda waxoogaa yaroo dib u jiitamay haddana sideed iyo tobanka in un lasoo qoro oo lasoo qaybiyo oo barlamaanadii lasoo mariyo oo jidkii loogu talagalay la mariyo in waxoogaa wakti qaadanayo marka doorashadana runtii mar haddii barlamaankii uu hadda la dhaariyey inaan la taagnaan karin oo arrimaha ayagaan xoogaa u baahan yihiin farsamo badan unba hadda loo arkay laakiin wax kaloo dhibaataa ma jiraan waa gartay waxaa jirta kuraas buuq fara badan uu hareeyey kaba soo qaad maamul goboleedkaaga marka la eego koonfur galbeed maamul goboleedyada kaleeto maamul goboleedka ugu tirada badna ayuu ahaa oo kuraas lagu soo celiyey shan kursiya tii ayada ahayd buuq ayadoo ay ka taagan tahay haddana qaybo ka mida waxaan arkaynay xildhibaanadii la isku diidanaa ama buuq uu ka taagnaayo shahaadooyin la siiyey marka maxaa guddiga xalinta khilaafaadka lagu hogaansami waayey amaba beesha caalamka qaylada iska soo dabayeereysa oo xaggooda ka imaaneysa micnaha u u tixgelin weydeen anaga waa tixgelinay kuraastuna kolley una lixdan iyo sagaal kursi ma sahlana oo waktigan lagu jiro bani aadan koraas isku haysto ma wada qanacayo hadda haddaan kasoo qaadno annaga waxaan ognahay maamul goboleedkeena dad tartamay oo inta tartameen haddana laga guulaystay haddana dacwo qaba badanaa aragna marka bani aadamku sida u qana way waywa aad aad bay u dhib badan tahay meelaha dimuqraadiyadda oo dadka si toosa laysku doorto ayaaba koraas laga doodaa marka arrimaha hadda lixdan iyo sagaal shan ka mid a in laga hadlo aniga waxaan aaminsanahay one percenty wax ka yar waaye waxaan aaminsanahay in horumar iyo guul iyo runtii ay sameeyeen runtii aadan ugu mahadcelinaynaa waxa oo la taaban karo oo ayaa la qabtay hadda laakiin bani aadam wax sameeyey waxunbaa ka dhiman waa tahay qodobka toddobiyo toddobaatan iyo labaad ee dastuurka wuxuu dhigayaa in konton iyo afar ay ahaan karaan aqalka sare xubnihiisa haatan oo la joogo madasha war-saxaafadeed ka soo baxay waxaa lagu sheegay in qodobkaasi toddobaatan iyo labaad aad codsanaysaan baarlamaankan ra-iisul wasaaraha uu weydiiyey in wax kabedel lagu sameeyo si sideed iyo tobankan kursi loogu kordhiyo oo toddobaatan iyo laba kursi looga dhigo kuraasta aqalka sare marka arrintaasi ma isku wada waafaqdeen kulligiin marka la eego madasha madashu waxba iskuma diidanaa sideeduba madasha waxay samayso waa waxay isku ogoshahay waaye hogaankay haysaa madashu dadaal badanay gelisaa marka haddana in baarlamaanka asiga oo u leh awood inuu kordhiyo ama diido wax mushkilo ay leedaha male anaga wixii constitutionka ku saabsan mar walba constitutionkaan hago mar walba constitutionkaan u hogaansameynaa waa garta laakiin dadku haddii la yidhaahdo kursiyaa laga hadlay iyo hebelaa saas yiri iyo dad shaksiyaad oo ka fakeraayo koraastii ay waayeen besaa ka fakeraayo ayaa hadlaayo marka saas darteedna haddii aanan loo adkaysanin oo arrimahaas sida dhab aanan loo fiirinin inuu dee geedi socodka inuu hor socon la socodsiin waayo laga absana marka wax walba waxa ka muhiimsan soomaaliya maanta inay isbedel oo iyadoo oo ay dhammaanadeedii gobolada laga soo doortay ee dadkii lahaana ay soo doorteen in inta laysu keeno la dhaariyo wax horumara wa waa tahay laakiin markaad eegtid xildhibaanada weli kalfadhiyadoodii caadiga ahaa mayse qabsanin qeybo ka mid a xataa weli lama dhaarnin waxaa muuqato in marar badan beesha caalamka musuq maasuqa idinku eedeysay hadallo badan ay soo baxayeen tan markii lagu sii daro inaad doonaysaan in sideed iyo tobanka kursi aa sharciyeysaan lagu darayay aqalka sare la diiday aad diideen soo musuq maasuqi si cad uma sii muuqanayo ama awoodda inaad idinka isticmaalaysaan maadaama hadda aad xilalka heesaan absolute anaga sabab musuq maasuq nagu kalifta hadda yaraata ma jirto sabab aan awood u adeegsanin hadda yaraata ma jirto marka waxaan wadnaa anaga hab ay isugu imaan karaan ummadda soomaaliyeedna ay isku ogolaan karto runtii dadaal badanaana laga soo sameeyey taas cid walbana way og tahay marka wixii galoo qaldanna waa la sixi doonaa wax dhibaataa hadda yaraatee ka jirana ma jiraan waata adiga hankaaga inaad madaxweyne noqoto ama aad maalmo dhexdaasi raadinaysa xagguu ku dambeeyey aada sharaxi doontana
aniga musharax madaxweynean ahay haddii ilaahay oo ii ii qadaro ilaahay baa bixiye laakiin aniga inaan raadiyo waxaan maamulka koonfur galbeed dowladda maamulka maamulka fulinta iyo baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo shacabweynaha reer koonfur galbeed oo dhan baa musharaxnimadeeda lagala soo tashaday ayagoo dhanna way taskiyeen oo way ogolaadeen musharaxaan ahay insha allah haddii ilaahay uu iqadarana inaan tartamo oon haddii uu ilaahay ii sahlana waxaan diyaar u ahay ummadda soomaaliyeed in si cadaalada iyo dowladnimo ku jirto inaan ku hogaamiyo oon u adeego ayaan diyaar u ahay
waata haada haatan socdaalkaaga adhis ababa muxuu ku qotomaa ma mid siyaasadeed baa mise waa mid dana gaar ku ah adiga shaksiyan maya aniga hadda cumrigan ka imid ayaan dhaweyd baan addis ababa maray tigidkayga halkaan aada sababta rasiid baan ku ahay insha allah ilaa cawi beri subiga waa ka gudbi doonaa midkaan diyaarad ka helo muqdisho aan usii socdaa insha allah inaan tartamo oo sanadkan madaxweynaha soo socda noqdana aada iyo aadaan u rajeyna
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo ku sugan magaalada adisababa waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey zahra cabdixamed oo joogta washington
weli waxaa gobollo badan oo ka mida soomaaliya laga soo sheegayaa abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada waxaa isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo hay-adaha samafalka ah ee gargaarka bixiya kuwaasi oo laga dalbanaya inay la soo gaadhaan gargaar dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen guddiga gurmadka ee dowladda soomaaliya ay u saartay abaaraha ayaa kulan la yeeshay shalayto hay-adahaasi kana codsaday in la dedejiyo gurmadkaasi abaaraha goordhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo magaalada muqdisho ku sugan
sida waxaanu wadnay kulamaanu la leenahay qaybaha bulshada soomaaliyeed iyo maaragtay meelaha kale caawimo laga laga laga laga laga raadin karo sida maaragtay united nationka iyo hay-adaha deeqda bixiya marka shalayto ayaanu sidaad sheegtay kulan la yeelanay hay-adaha qaramada midoobay oo aanu kala hadalnay xaaladda abaaraha iyo u kala warbixin qaadanay meelaha xaaladdu marayso oo aanu ka codsanay in maaragtay abaartaasoo hadda u eeg inay soomaaliya oo dhan ku baahday dee dadka iyo xoolaha lala gaaro gargaar degdeg waan gartay n wasiir iminka xilligan aynu ku jirno dadku roobabay filayaan abaartuna eh, saameyn badan bay dadka iyo xoolahaba ku yeelatay xilliganina waxaad moodaa inuu yahay goor dambe marka loo eego baahida ay dadku qabaan baaqa aad iminka jeediseen goormaa rajo laga qabaa inuu midhodhal noqdo oo jawaabtiisu ay dadka soo gaadho dadka tabaalaysan naxariista ugu weyn ilaahay ayaa ayaa ayaa shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay ka sugayaan ilaahay raxmad keeno taas unbaa noqon karta wax dadkao dhan wada gaaro oo lagu wada diirsado gurmadka ku xiga ee gargaarka waxaa laga filayaa shacabka soomaaliyeed dabcan dowladda dhexe soomaaliya dowlad goboleedyada ganacsatada qurba joogga markaynu intaa inaku aynu isku dubaridno sidoo kalena dee beesha caalamka iyadana waanu ugu baaqnay marka kolley waxaan u sheegayaa runtii in gargaarka lala gaarayo dadka ama soomaalida ha ka yimaado ama beesha caalamka ha ka yimaado uu gaabis yahay sidoo kalena xilligii roobka ee la filayey inuu roobdoo uu dhammaaday hadda naxariista ilaahay markay doontoba way imaan kartaa oo haddaba meelo waxaa jiray ayaan dhaweyd roob ka da-ay laakiin sidii dee uu ahaan jirtay cimiladu iyo iyo iyo xilligu abril shan iyo tobankeeda ayaa ayaa ayaa la filayaa roobka ku xiga marka la fiiriyo sidii kalandarku ahaan jiray marka abaartuna meelo badan bay maaragtay xoolihii dhamaysay dadkii dhimanaya meelo qaarkoodna xoolihii way dhammaadeen dadkii magaalooyinkay kusoo qaxeen marka runtii xaaladdu way way adag tahay waan gartay wasiir marka hay-adahan aad la kulanteen ee gargaarka bixiya maxay idinka ballan qaadeen goorma inay jawaab ka soo bixiyaan baqiyada u jeediseen waan kuu sheegay beesha caalamka iyo hay-aduhu waxtar way yihiin oo marmarka qaarkood waxway keenaan laakiin had iyo jeer sida looga bartay xilligii qofku baahida ugu badan qabay ma keenaan marka waxaan filayaa in dadka soomaalidu isu gurmado ayaan ayaan ugu baaqaya taas baa noqon karta jawaabtii saxa ahayd annaku hay-adaha waa shirinay waan ugu baaqnay inay si degdega caawimo ula gaaraan meelaha dhibaatooyinka ugu daran warbixinta dalkana waanu siinay laakiin waxaan isleeyahay jawaabta saxa ah waktiyaysan waxaa bixin karaa dadka soomaaliyeed inuu isku tashado waan gartay marka intaa laga yimaado wasiir abaartu way soo noqnoqotaa abaartii ugu dareydna labadii kun iyo kow iyo tobankii bay ku dhufa soomaaliya ee ilaa intii ka dambeysayna waxaad moodaa sanad kasta in dad badan iyo xoolo badan ay galaafata abaartu in markay abaartu dhacdo ee dad badani dhinto ee dad badani barakaco baaq la jeediyo waxaa ka wanaagsan in qorshe la sameeyo oo dadka lagu baraarujiyo sanadka oo dhan si haddii ay abaara timaado ay gaashaankooda u haysan lahaayeen oo ay waxay ama baad ha noqoto ama biyo ha noqote wax loo kaydin lahaa wax abaaraha isku soo xigxigay ee soo noqnoqday laga bartay oo dadka u sheegi kartaan ma jiraa horta dhibaatadan hadda taagan ee soomaaliya ka taagan wax badan oo isbiirsaday ayaa ayaa qorshe iyo loogu leeyahay awood midda koowaad waxa weeye dee cimiladan adduunka isbedeshay oo waktigii adduunka oo dhami uu roobka heli jiray ay isbedeleen ama sidii ay roobka u heli jireen uu isbedelay oo kusoo beegantay xilli soomaalidu ay burbursan tahay oo dawlad xoog leh oo dhaqaale leh oo dadkii u rari noloshii ay ku jireen ka rari karto mid kale u rari karta aanay aanay jirinin iyo dadka soomaaliyeedoo badankoodu dee dabcan rirbaadye yihiin oo ku nool yihiin nolol primatifa runtii oo aad u dambaysa oo ah qofka iyo xooluhu inay maanta oo dhan isdaba socdaan meel duura oo kulul oo labadoodiba isla dhintaan marka dee horta marka ugu horeysa mashruuca soomaaliya maanta u baahanta dowladda soomaaliyeed ma awoodo waxa weeye in dadka noloshaa reerbaadiyanimada laga raro oo nolol maaragtay tuulaysan oo dadku xoolaha ay ay ay iyo iyo baadkoodaba ay kaydsanayaan oo biyo leh ee loo sameeyo oo runtii waan meelaha aan dhihi karo ammaani karo soomaaliya ee wax ka ama dadka soomaalidu degaan ee wax ka bilowdaan waxaa kamid a kirinka shanaad oo kale waa ammaanaya madaxweynaha runtii oo dad prioritigiisa koowaad iyo labaad ka dhigay biyo soomaalidu saas oo kale u baahan tahay in dadkii la degaameeyo oo biyahan badda gelaya loo celiyo oo xoolaha loogu sameeyo markii roobdoom meel ay ku kaydsadaan cuntadii xoolaha xoolihiina ay intay maanta oo dhan duur cidlaha mari lahaayeen maaragtay degaan loo sameeyo ay ku noolaadaan oo sida adduunkuba dee hadda horu maray ay ay u nool yihiin taasoo tobanka neef ay ka nacsi badnaanayaan konton neef kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo goordhaweyto hadka telefoonka ee magaalada muqdisho ay ugu waramay dhinaca kaleeto biyaraana ayaa si xoog leh waxa ay u saamayso nolosha dadka iyo dunyada ee deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyadoo dadka qaarna ay ka barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo waxaa soo gaaray boqolaal qoys oo kasoo barakacay biyo la-aanta iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya dadka soo barakacay ee soo gaaray xerooyinka magaalada baydhabo ayaa sababta ay usoo barakaceen ku sheegay kadib markay u adkaysan waayeen oonka iyo biyo la-aanta deegaanadooda ka jirta illan ad ragaasan gurinayna wee biyo midleh aawow tubuu waa laleeyi walwaraabna waayne gubido hayna tahaa ilaahay mahade dhabkaasanahay waa dhanto kamoodin owraad waa la-aan takaroomi ay sidoo kale barakacyaasha baydhabo soo gaaray sheegeen wax soo saarka beeraha xilli sanadeedyadii lasoo dhaafay inay ahaayeen kuwo aan bixin dalagyadii la filayay dhow mahandeeray meelo oongani gali roob may aragna sadisin walmaniinbana godadheedana misganiinka jaraayan misgeediina maqabna baaha iyo oonba an dhammaadeena babaktiyan hata ebarkaana ku dareer deegaanada ay biyo la-aantu ka jirto waxaa ka mid ah yeed oo gobolka bakool ka tirsan waxaana laga soo sheegayaa biyari aada u baahsan guddoomiyaha yeed yarow cabdulaahi loxos oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa sharaxaya heerka biyo la-aanta ee ka jira yeed iyo deegaanada hoos yimaada annaga markii hore xaaladu iska deganaan jirtay baa yeed biyo la-aan haddii abaar dhacdan waxaa weeye warkeedaba weye marka waxaa weeye biyo la-aan aada u badan aada u badan aada u badan yaa ka jirta marka ceelal xun baa la cabi jiray ceelashaana hadii markii abaar dhacdo aarkii waa jiray hadda warba male waxaa weeye biyo iyo daadba waxaan ka taagannahay meesha ugu dambeysa xildhibaanada dowladda federaalk ee dhowaan la dhaariyey ayaa ka walacsan biyo la-aanta soo food saartay dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed qaarkood xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ah mudane laga soo doortay maamulka koonfur galbeed islamarkaana ah xildhibaankii ugu horreeyey ee shaaciyey inuu yahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya wax yar kadib markii la dhaariyey ayaa caddeeyey inay jirto dhibaato biyo iyo cunno yari oo aan indhaha laga laaban karin taasi oo u baahan buu yidhi gurmad bini'aadanimo broblemkan waa broblem soo jiray sanadihii hadda lasoo dhaafay labaatankan sana hadda lasoo dhaafay waxaa waaye dadkii xilligii guugii ah roobka yaraa deertiina roob fiican ma qubanin afartan milimitr roobaa qubtay roob aada u yaraa qubtay dadkii warihii wixii ku jiray biyihii waa dhammaadeen markaan koonfur galbeed eeriyadeeda saddexda gobol oo shabeellada hoose baay ibokool saddexdaba waxaa waaye dhibaatadan waa kusoo lalaabataa siba waxaa u daran bokool iyo baay ayaa u daran iyo qayb ka mid a shabeellada hoose beri waxay tegi doontaa ayadoona bilaabmin xilligii jiilaalka janaayo febraayo mars ah soo socoto saddexdii biloodoo jiilaalkaa soo socdo ummaddii biila-aanay ka cabanayaan daaq la-aan marka waxaan u baahannahay shacabka oo ganacsatada u badan dadka u badan xildhibaanadan hadda annaga maxaa lanala doortay in wax alla waxaan kaaraankeena aan dhaqaalaan u aruuri karno inaan u aruurino loo soo jeesto ganacsato ha ahaato mas-uuliyiin ha ahaato ha ahaato dadka qurba joogta ah in si degdega dadkaas biyidhaamin loogu sameeyo bulshadaas hadday mar labaad sidii laba kun iyo toban iyo kowdii ay dhacdo oo macluushii aada ogeedeen oo dadkii xamar ilaa meel walba ay u wada qaxeen waxa waaye deegaankii cidluu noqonayaa wax soo saarkii awalna waa u dhammaanaysaa shacabkaas in la badbaadiyaa loo baahan yahay waa in la badbaadiyaa ayaan leehay mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanada faadime cabdilaahi kaahin maandeeq iyo heestii dadabgal
VOA.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qeybihii ka harsanaa idaacadeenna qodobadeedu ku soo maqana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarkaasi yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida oo kooban
xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimun ayaa soo dhoweeyey dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka soomaaliya master ban ayaa ku booriyey baarlamaanka cusub inay sii wadaan dardarta ay soomaaliya ku socoto iyaga oo dhammaystiraya hanaanka doorashooyinka inay doortaan afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha dalka xogayaha guud sidoo kale waxa uu ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliya inay buuxiyaan dhammaanba kuraasta ka hadhsan baarlamaanka iyaga oo xaqiijinaya in kuraastaasi loogu talagalay haweenka ay buuxiyaan haween keliya afar qof ayaa ku dhimatay weerar lala beegsaday xafiiska xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi china qaraxani ayaa waxa uu ka dhacay gobolka la yidhaahdo shinjiang oo ku yaala galbeedka shiinaha warbaahinta dowladda ayaa weerarkani ku tilmaamtay inuu yahay weerar argaxiso saraakiisha gobolkaasina waxay sheegeen in koox muslimiin ahi ay weerarkani fuliyeen
dowladda waddanka philibiines ayaa sheegtay in laba bam lagu qarxiyey goob uu ka socday tartanka feerhku iyadoo ay ku dhaawacmeen laba-iyo soddon qof gobolka ku yaala bartamaha dalkaasi ee leyte saraakiisha booliiska ee gobolkaasi ayaa kusoo waramaya in lix iyo toban oo ka mida dadkaasi la dhigay cusbitaalka halkaasi oo toban kalena dhaawacyadoodu fududaayeen waxaa la sheegay dadkaasi dhaawacmay inay ku jireen caruur da-doodu u dhexayso toddoba ilaa shan iyo toban jir boolisku waxa ay sheegeen inay weli ku guda jiraan baadhitaanada ay ku ogaanayaan cidda ka dambeysay weerarkaasi hase ahaatee ee gobolkaasi weerarku ka dhacay ee leyt ah ayaa ay ku badan yihiin kooxaha goonigoostada aaminsan ee fikirka shuuciyadda syriya ayaa ku dhawaaqday in jimcaha ay bilaabayso xabajoojin qaraneed heshiiska dagaalka lagu joojinayo ayaa mid quuseeya ciidamada syriya iyo xooga mucaaradka oo keliya laakiin aanay ku jirin mintidiinta kooxaha kaleeto sida daacish dalalka syriya iyo turkiga ayaa waxaa toddobaadadii lasoo dhaafayba ay ku howlanaayeen wadaxaajoodyo adag iyadoo labada dhinacna ay garwadeen ka yihiin heshiiska xabajoojinta iyo kasoo daadguraynta dadka qaxootiga ah magaalada alepo
halkaad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda maraykanka ayaa la filayaa inuu cunuqabatiin ku soo rogto dowladda waddanka ruushka taasi oo jawaab ay kaga dhigayaan faragelin la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii madaxtinimo ee maraykanka ka dhacay bishii noofembar warbixintan waxaa inoo soo koobay ismaaciil xuseen farjar
maamulka madaxweyne obama ayaa qorshaynaya inay ku dhawaaqaan maanta oo khamiisa tallaabooyin ay kaga falcelinayaan weeraradii dhinaca internetka ee dalka ruushka uu ku qaaday xarumo siyaasadeed oo maraykana iyo shakhsiyaad iyaga oo xogtoodana dibadda soo dhigay iyaga oo doonayay in ay fursad siiso madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump iyo murashaxiin kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka laba sarkaal oo ka tirsan dowladda maraykanka oo warkan laga soo xigtay ayaa diiday inay bidhaamiyaan nooca tallaabooyinka ee uu meel mariyey madaxweyne obama hase ahaatee waxay tibaaxeen in ay ka mid tahay bartilmaameedsi dhinaca dhaqaalaha ah gaar ahaan cunaqabatayn lagu soo rogo iyo xataa in xog wejigabax ku noqoto mas-uuliyiinta dalka ruushka dibadda lasoo dhigo iyo weliba xadidaad la saaro diblomaasiyiinta ruushka ee maraykanka ku sugan arrimahaas ayaa ka mid ahaa kuwa laga wada hadlay labadan sarkaal oo magacooda qariye ayaa sheegay in hal go'aan la isla qaatay kaas oo ah in laga dheeraado in la qaado tallaabooyin hore loogu sii durkayo in la jabsado doorashooyinka dalka ruushka islamarkaana shidaal lagu sii shubo ismariwaaga dhinaca weerarada internetka taas oo u xuubsiibataa in talo ay faraha ka haaddo tusaale waxay u soo qaateen in tallaabooyinka kabadbadinta ah in la qaado inay ka mid tahay in dhexda loo galo fariimaha dhinaca internetka ee dalka ruushka hay-adda dembi baadhista dalkan maraykanka ee f b i hay-adda sirdoonka dibadda maraykanka ee c i a iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa isla meel dhigay in ruushku ay ka dambeeyeen weeraradii lagu qaaday xisbiga dimuqraadiga ka hor intii aanay dhicin doorashadii dalkan maraykanka ka qabsoontay bishii noofembar sideedeedii sidoo kalena waxaa la isla meel dhigay in ruushku uga dan lahaa faragelinta doorashada maraykanka inay gacan siiyaan donald trump si uu uga gacan sarreeyo hillary clinton ruushka ayaa marar kala duwan iska fogeeyey eedaha loo soo jeedinayo sidoo kalena trump ayaa qiimaynta ay sameeyeen hay-adaha wardoonka maraykanka ku gacan saydhay waraysi uu madaxweyne obama bilowgii bishan siiyey idaacadda m b r ayuu ku sheegay waxay u badan tahay in aan tallaabo ka qaadno ruushka waannuna qaadaynaa sababtuna waxay tahay iyaga oo faragelin ku sameeyey doorashada maraykanka trump ayaa u muuqdaa in aanu ka raalli ahayn in cunuqabatayn lagu soo rogo dalka ruushka waxaan filayaa inay waajib inagu tahay in aynu danaheenna ka shaqaysanno sidaas waxaa wariyaasha u sheegay donald trump xilli uu ku sugnaa gobolka florida kadib markii la weydiiyey in uu ka jawaabo hadal ka soo yeedhay senator graham oo sheegay in ruushka iyo valadimir putin ay fishaan tallaabooyin adag oo looga jawaabayo weeraradoodii dhinaca internetka afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka mariya zakharof ayaa ballan qaaday in ay ka jawaabi doonaan haddii cunuqabatayn cusub lasoo rogo
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaya waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonnaa hoggaanka madasha qaran ayaa habeennimadii xalayeed mar kale dib u celiyey siddeed iyo tobankii xubnood oo la sheegay in lagu darayo aqalka sare ama aqalka odayaasha ee soomaaliya haddaba madashu xilligani maxay arrinkaasi ay dib uga laabatay xubinta doodda ayaan ku eegi doonnaa waxaana igala qaybgelaya maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan falaqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo maxamed dhaysane macalin cali oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed dhaysane macalin maxamed ugu horreyn hoggaanka madasha qaran waxay sheegeen in siddeed iyo tobankii xubnood dib loo dhigay doorashooyinka kadib codsina loo jeeday baarlamaanka soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu la sheegay inuu arrintaasi baarlamaanka ka codsan doono marka maxaa keena xilligan haddana in maalmo gudahood ay dib uga laabtaan wax badan ayaa keenay ayaan qabaa tan koowaad aniga aan qabo waxaa ka mid ah in madashu kalsooni aysan ayagu dhexdooda aan isku qabin oo markii hore wax un ay iska soo saareen oo ay ahayd haddii shacabka soomaaliyeed ay ku qancayaan ha ku qanceene haddaysan ku qancaynin aysan ku qancine wax cun aan soo saarna unbay ka ahayd saan filayo sababtoo ah haddii wax dhaba ay soo saari lahaayeen hadda kamaysan laaban lahayn waxaana aniga aan qabaa in tan ay tahay waan ceebownay ee namaqla sababtoo ah waxaa cad in beesha caalamku war-saxaafadeed ay soo saareen lagu canaantay madasha qaranka in aysan waxba ku dari karin waxna ka reebi karin aqalka sare ama qodob dastuuri ah oo yaalla intay hareer maraan in aysan waxba samayn karin qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka ayay haddana rabaan in wax laga bedelo baarlamaanka ayay sheegayaan ay ka codsan doonaan Ha, konton iyo afar xubnood unbuu ogol yahay qodobkaas waxay leeyihiin baarlamaanka ayaan ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsan doonaa xildhibaanada in ajenda gaara laga dhigo ajendaha ugu horeeyana laga dhigo lagana doodo een, la ansixiyo qodobkaas in wax laga bedelo oo la ogolaado in sideed iyo toban xubnood een, Oo lagu toddobaatan iyo laba laga kordhiyo.
dhigo.
toddobaatan iyo laba laga dhigo marka marka eh, madashu waxaa leedahay een, markii horeba ay ku fududaadeen arrintan oo dastuuriga way ku fududaadeen sababtoo ah haddaysan haddii go-aan dhab ah uu ka soo baxay uu ahaan lahaa hadda kamaysan laaban lahayn taasna waxaan isleeyahay markii hore madasha wax loo sameeyey qalad bay ahayd oo dastuurkii oo yaallo ayaa la hareer maray wax madasha qaranka la yidhaahdaa la sameeyey oo waxay rabaan waddanka ka sameynaya haye waaye waa kugu soo labanayaa een, maxamed axmed maxamuud een, maxamed een, madashu in muddo ayay soo hogaaminaysay een, saddexdii bilood iyo ama lasoo dhaafay arrimahan ayaga doorashooyinka kolba dhinac u hagayay oo waqti qabanayay marka een, haddana arrimuhu siday u socdaan waa arkaysaa bal fikirkaada waa bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa colaad iyo baadafyoweeda oo aad iyo aad magaranaysa fokuska u saara Ee, kolba waxaa kusoo kordha xaaladaha halka ay marayaan arrimaha siyaasadda amase doorashooyinka Ha, waa run ee, madasha wadatashigu sidaan ognahayba muddo saddex bilooda dastuuri bay ahayd
oo macnaha ayaga hawsha wadamaya dastuuri baa waxabay ee, umma- qarankii ummadda soomaaliyeed ba iyaga ahaa wax ka hor yimaadaana may jirin beesha caalamkuna iyagay ku raaci jirin balse libaaxyaa soo baxayo haddii baarlamaankii la dhaariyey wixii waa ka hor yimid oo ka- waxaad aragtaa in ay- waxa ay soo saareen ay eh, dib ula laabteen taasoo u taalla inay baarlamaanku ama ansixiyaan ama ku daraan ama codsi ay u diraan le codsigii aa, codsigaasi markaasi- laakiin waxaa leeda adigu in muddaaba ayaga hawshaan soo waday madasha wadatashigu waxay oo intaaba soo ahaayeen- waxay gaarsiiyaan leeda, ahaayeen oo shar- waddanka isku waxay hay ahaayeen sharci dejin waxay ahaayeen golaha fulinta wax kasta oo markaa ummadda soomaaliyeed wax laga weydiinayo madasha wadatashiga wax laga weydiinayo ayaga go'aamada Markaa gaaraya madasha qarankay ahaayeenba markaa qaran haddaad maqasho waa dad dal iyo dad matala markaas ee, waxay ahayd ee, goorma saddexdaa bilood een, iyagaa dalkani wax kasto tallaabo kastoy qaadayaan iyagaa ka qaran ahaa iyagaa maxaayeday dastuuri ahaa iyagaa ahaa sharci dejin cid ka hor imanaysana ma jirin taasina waxaan ku leeyahay een, hadda maadaama baarlamaankii la dhaariyey oo la- marka baarlamaanka hadda u taalaa leeda wixii marka ka dambeeya.
baarlamaanka wixii codsiya Mm.
baarlamaanku haddii uu ku shaqeeyo oo sharciga dastuuriga iyo hadduu sidii kii hore tobnaad ee maxay ahayd dastuur sagaalaad ee lagu to- maxay ahayd laga farabaroojiyey sharcigii haddii laga farabaroojinayaba Mm.
baarlamaankay u taallaa maadaama ay hoos taallo ee ay- ay shaqeyn- arrimahan oo dhanba arrimahan oo dhan waayahay een, maxamed dhaysane een, waa maqlaysaa ee, saaxiibkaa wuxuu leeyahay hawsha dhan ba ayagaa waday oo xataa dastuuri wax walba ayagaa isku ahaayo dardaraya wax walba ha wadeenee ma xumee laakiin sharci miyay ku wadeen mise qalad bay ku wadeen ayaga yaa sameeyey yay matalaan ayaga ayaga ma dastuur ahayn ma leeda ayagaan dastuur ahayn yaa sameeyey ma shacabkii ayaa ay yiri meesha noo fadhiista madasha qarankaa tihiin waxaa noo soo saara waxaad soo saartaan ayaan annaguna aan qabnaa hadalka keeni mayno saaxiibkay wuxuu yidhi waxay soo sameeyeen cid ka hadashahay ma jirto waa laga hadlay ha waa laga hadlay hadda arrintan markay sameeyeen lixda musharax ee ugu waaweyn hadda doorashooyinka xilka madaxtinimo u taagan waxay sheegeen oo war-saxaafadeedkooda ka mid ahaa tan waxa ay keeni kartaa in mar kale beelaha soomaaliyeed ay madax isla galaan oo ay isdilaan madasha qaranku waa inay ka laabtaan macnaa madasha qaranku wax bay sameeyaan laakiin waxay sameeyaan mar walba wax saxa maaha wax badan oo saxana way sameeyeen waxyaaba fara badan oo dib u heshiisiina ay soo saareen ayaa jiray in la qanciyo maamulka somalilan wax fiican bay ahayd oo ay sameeyeen kadib soo een, puntland ayaa ayaduna soo qaylisay in la xaliyo labadaas maamul ee kaabiga isku haya oo haddana siyaasadda ku dirirsan oo dariska ah in la xaliyo madasha qaranku go-aanka ay ka qaateen wax sax bay ahayd laakiin in qodob dastuuri ah dhan la dhinac maro oo la yidhaahdo waxaasan soo sameynay oo kadib haddana la dhaho "Ba- bal arrintii waan ka laabanay oo baarlamaankan u geenaynaa baarlamaanku ma waxaay ka shidaal qaadan doonaan madasha qaranku baarlamaanka ayaa ah dadka hadda een, soomaalida dadka matala hadda la joogo madaxweynaha xilkiis wuu dhammaaday ra-iisul wasaaraha la mid marka dad xilkooda dhammaaday miya soomaalidu ay wax ka sugaysaa baarlamaanka soomaaliya ayay u taallaa qodobkaas inay ansixin doonaan iyo inay didi doonaanna lama oga laakiin waxay la tahay haddiiba la fiirinayo dastuurka inkastoo dastuurku buu yahay qabyo qoraal oo isaga dhan wax laga bedeli karo kolba baarlamaankay u taallaa laakiin waxaan isleeyahay madasha qaranku way degdegtay haddana tan degdeg kale ay kusoo saareen loomana baahneen sababtoo ah beesha caalamka kusoo qaylisay aa lagu leeyahay wadanka madax banaanidiisa ayay taas taasi ay dhibaato ku tahay waxaa lagu leeyahay shalay hadda waxaa soo baxay dowladda ingiriiska iyo maraykanka twitterkooda waxay kusoo qoreen cid walba oo haysta dhalashooyinka maraykanka iyo ingiriiska waa lala xisaabtami doonaa ee qaybta ka ah musuq maasuqa soomaaliya dad siyaasiyiino waaweyn oo soomaalidu ay aaminsan tahay ayaa waxa ay leeyihiin waad mahadsantihiin intaan ka dhacnay bal wadankaagiyaa la faragelinaya markaas ayaad adiguna leedahay waad mahadsantahay waxyaabo fara badan ayaa qaldan
maxamed waa maqlaysaa saaxiibkaa dhaysane arrimaha uu ka hadlayo oo dhan marka ma kuu muuqdaan miya adig marka qaladaadkaas oo dhan saaxiibkay waxaan u malaynayaa madasha wadatashiga waxay ahaayeen madasha qaranka ma ahayn wax ma garanaysaa layskaga sheekaysta ee wax jiray ahayn anugu ma koomaan taageersanayn laakiinse mid baa jirta waxaa jirta moogtay saddexda bilood ee lasoo dhaafay dalku wax alla wuxuu lahaa ma jirin oo gaabuu ku jiro gaabuu ku jiray oo september tobankeed madaxweynuhu waa la lugeeyey ogos tobankeediina waxaa baarlamaanka khadka ka baxay ka horna madasha wadatashigaaba khadka waxay ka saartay sharci dejintii halkaa waxay ku maroorsatay sharcigii waxay noqdeen sharci dejin waxay noqdeen golihii fulimeed intaba iyagaa u taagnaa markaa waxaan leeyahay haddii oo ay hadlaan qolo musharaxiina oo diidan sideed iyo tobanka maanta ma garanaysaa ay leeyihiin hebel bay codsiin doonaan sideed iyo tobanku nimanka keenay madasha wadatashigaoo qara waxay ahaayeen golihii qaranka golihii qaranka haddii ka hor intii ayna qodobkaasi meel marin la ansixiyey oo la dhaariyey baarlamaanka halkaas iyada ay ku dhammaatay hawswaxa meesha taagan nimankanintay soo wadeen sax iyo qalad yaa la xisaabtamaya ma haynaa wey jawaabto taasi maadaama aynaan hayn wax la xisaabtama laakiinse qoladan ah qolo nagu cusub ay tahay inkastoo nimankii awoodda laga maroorsadee ay madasha wadatashigu sharciga marka horeba ka maroorsadeen iyagoo baarlamanterianoo sharcigii dalka gacanta ku haya baarlamaankii labada boqol korkooda lagu gaadhay ayna jirto maanta inayna kuwaasbaarlaman cusub maahe kuwiibaa ku dhex jira wax cusub ma jiraane kuwii ay madashu ka maroorsatay ay nagu dul shaqeeyeen baa ku jira markaa su-aashaasi waxay u taagan tahay iyagaa dastuuriha iyagaa sharci dejinaha madashiina may dhimana way nooshahay hadda waa sakaraad laakiinse waxay fiirsan doonaan inay mar kale ka maroorsadaan aada umahadsantiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan falaqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo maxamed dhaysane macalin cali oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda iyo soomaaliya labaduba labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo warbixinta amaan idhaahda ee xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya barnaamijkii dhakhtarka weydii
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka weydiiya dhakhtarka waxaa igu martiyaa dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee aflax ee magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi aadan dhaqane doctoorka waxaan weydiinahaa dhiikarka wadnaha dhibaato inteen lagbu u geysan karaa dhiikarka horta waxa weeye aad iyo aad yuu u badan yahay wadankeena ugu badan yahay adduunkana ugu badan yahay siina badanayaa khatarna weeye aniga dadkan waxaan ku idhaahdaa dhiikar waa libaax labadiisa dhagood aad ku dhegan tahay libaax ade waa la iska leeyahay libaax laba dhegiis haddaad ku dhegta xataa iskama celin kartid moog tahay laakiin waxaa laga wadaa uun haddaad labada dhegeed ku dhegan tahay labada dhagood waa iska celin kartaa haddaad sii daysa maxaad umana libaax wuu ku cunayaa uunde marka dhiikarku waa sidaas ceebaha uu dhiikarku leeyahay waxa weeye kow qofka waxa suurooda inuusan dareemin cudurro waxaa jira kuudiga inuusan kuu digin baa suurowda oo wax silent killer baa la yidhaha waa dilaagii aamusnaa isaga wuu kugu maqan yahay marna ma ku iloobayo jidhkaaga ayuu xordayaa jidhkaaga ayuu cunayaa wadnuhuu cuni oo xididaduu cuni oo maskaxduu cuni oo meel kastuu cunayaa adna ma dareemaysid waxaa suurowda yaan mararka qaarkood markuu aad u bato qofku dhiig xa- wuxuu dareemaa madax xanuun laakiin waxaa suurooday inuusan qofku waxba dareeminba oo halkan uun markuu yimaado oo dhiigga laga cabiro la arka uun dhiigga oo badan marka dhibaatooyinka uu keenaya wadnaha u keenaya way badan yihiin meelo badanna way ka imanayaan meelahay ka imanayaan waxaa ka mid a kow wadnaha wuxuu ku shaqaynayaa culays wadnaha wuxuu u keenayaa dhiig karku waa culays buu sidaa culays aan la qaadi karayn iyo wadnuhu sidaa marka wixii culays sida way bararaan soo maaha way weynaadaan wadnuhu wuu weynaan markuu weynaado waxaa ku dhacaya wey- weynaanta wax ka dambeeyaa jira oo foolxun oo khatar ah waxaa la yidhaahdaa remodeling wax la yidhahdaa baa dhacaya remodelingki waxaa weeye dib isu qaabayn xaaladan cusub uu sido buu dib isu qaabaynayaa marka wadnuhu wadnihii la yaqiinay maba noqonayaba shaqadii uu qaban lahaana ma qabanayo marka ugu dambaysa marka uu howlgabay qofkii waxaad arkaysaa isagoo uu ku dhacay waxaa la yidhaha heart failure howl heart failurena wuu howlgabay wadnihii wey wuu howlgabay marka waxaad arkaysaa ruuxa isku wada bararay oo aan fadhiisan karayn oo neefta ay ku dhegan tahay oo ah, saa oo aan- aan saa u jiifan karaynina ay tahay habeenkii oo dhan inuu saa u fadhiyo ayaa ku imanaya taas waa mid qaybta kale oo wadnaha wax ka yeela dhiikarka waxaa weeye dee wuxuu ka mid yahay shantii ilmo hoog ah saasaan dhihi karaa risk factors ee wadnaha iyo jidhkaaga dilaysay ee cayilka iyo dhiikarka iyo kaadi macaanka iyo kolestaroolka iyo sigaar cabka iyo fadhiga badan ayuu ka mid yahay oo wuxuu keenayaa atherosclerosis buu keenayaa xididkii weynaa ee wadnaha waraabinaya ee coronary artery inuu xidhmo waxaa dhici karta intaa kasii daran oo kasii wada khatarsanba qofkii ruuxa laga yaraha cadhaynayaa xidid baa dilaacaya dhiig karkii intuu celin waayo maskaxda lug iyo gacan yaa dhici maaragtay ma- halkaasay na- ama u dhiman ama dib dambe eh, eh, uma noolaanayo Hadda- xataa hadduu noolaado waa qof iska sariirta saaranoo sidaas loo rogayo waxaad ogaataa strooga baarka la yidhaahdo ka dhiig karka uu keenay ee madaxa dilaaciya kaas waa halis kaas sida badan lagama kaco bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdinaasir cumar nuur su-aasha aan qabo ee dhakhtarka aan weydiinaya waxay tahay ee, doctore waxaa jirta annaga soomaali haddaan nahay waxaan dhaqan u leenahay isticmaalka hilibka iyo baruurta badan iyadoo weliba ay jirto in dumarku xataa markay umulaan ee, iyadoo loo qalo neef loo qalo oo subaga iyo dufanka faraha badan lagu baaniyo marka subagaas faraha badan ama dufankaa faraha badan ama aan dhaho waxyaalahan oonta xoolaha ka yimaado guud ahaan maxaa saameyn ah oo xagga caafimaadka ku saabsan oo ay ku yeelan karaan wadnaha miyiga markay tahay waa run inay dadka miyigu eh, ay hilib badan cunaan baruurna ay cunaan laga yaabo subga inay cabbaan laakiin wadna xanuunku uu ku yaryahay laba sababood buu ugu yaryahay sabab waa mid oo hade maalin walba ma cunayaan maalin walba lama heli karo maalin walba hilib lama heli karayo oo dee adhigii wuu dhammaanaya ta kale markii la cunay hadee lala fadhiisan maayo oo maantoo dhan baa la soconaya marka labada badbaadisay soomaalidii hore ee hilibka cuni jirtay saasay ahayd laakiin markii magaalo la yimid haddii hilib la cuno oo lala fadhiisto dilaa kale weye kolestaroolkaa badanaya waa la cayilay waa lala fadhiyaa waxaa markii aad loo cayilo kusoo xigi doona oo oo ku xiga mushkilada ku xiga waxa weeyaan waa waa waa kaadi macaanka intaas markii la isla helo gaar ahaan haweenka u badan iyo iska fadhiya waxa weeye eh, hade waxa weeyaan kolestaroolkiibuu keenaya isagaana xudun oo afeeri inta kale oo dhanne way kaalmaynayaan risk factors ilmo hooga kale aan sheegay way kaalmaynayaan intooda kale laakiin ka halaaga ah ee xudunta u ihi waa kolestaroolka qaybo kale oo barnaamijka toddobaadka dambe ayaan halkaa ka sii ambaqaadi doonaa waxaa marti igu ahaa dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo inala socotiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay codka fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo heestii shamis
codkii macaana ee cabdiqaadir jubba iyo heestii shamis ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeenii galabnimo waxaa weejiradnu kugu soo jeedinayey anigoo ibraahim xasan daandurey iyo daare ilanuur intaan mar kale kulmi doonaa caawa toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo
Shapa, shapa, shapa, shapa, shapa, shapa, shapa,